mas-uuliyiin ku tirsan dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya iyo madaxa ku dareerta hay-ado ka howlgalow gudood dalka ganacsato iyo qaybo sharduwan ee iskaashatooyinka beero ee maamulka koonfur galbeed soomaaliya yaa si wada jareen ku qeyb galeen kunalanku tirgalay in laaka bandhiga guud ahaan dalaqyada kubaho beero iyo weliba iskiirowga ganacsiga iyo maalgaliyaasha qeybasho sharduwan sidai in wada shaqeeya lahaayeen ankoreyn bandhiga iyo sababo ku dambeeyan in lagobada iyo weliba faahfaahin gubiyana sayid yaasiin maxamed iyo madaxa sare ee s d s ee soomaaliya cali ilmi weyban iyo ka dheeradanaa muhiimada bandhigu hordhac yar idinka siinaya bandhigan oo ah bandhig loogu talagalay in loo sameeyo iskaashatooyin lasoo trayngareeyey la baray sidii loo soo saari lahaa wax soo saar taya leh siay usoo bandhigi lahaayeen bandhigooda oo aan ku arki doono insha allah qeybta hore marka aan ka dhammaano qeybta hore oo marka aan ka dhammaano stagkan hoolkan kore aan ka dhammaano waxaan tegi doonaa hoolka hoose aan ugu tegi doono waxyaabaha aad soo bandhigteen iskaashatada brograamkan waxaa nagala qeybgeli doona insha allah maamulka koonfur galbeed rugta ganacsiga ee koonfur galbeed wasaaradda beeraha ee koonfur galbeed koley madaxda ay noo imaan doonaan insha allah brograamkana aan gadaal aan ka furan doono marka aan ka gudubno baanaladan waxaan rabnaa marka insha allah qeybtan kore aan u imaanay bal horta in mashruucan maadaama uu yahay sida la iskugu xiri lahaa beeraleyda iyo bangiyada sida la iskugu xiri lahaa ama loo dhisi lahaa suuqya localka ah ama banaanka ah localka marka aan ka hadlayo waxaa jira wax la yidhahda value chain oo ka bilaabma maalinta koowaad ee qofka usoo diyaargaroobo inuu beer uu sameeyo uu isku diyaariyo inuu dhulkii uu falo abuurkii uu helo geedkii la beeray la xanaaneeyo ilaa uu ka gaarayo wax soo saarkiisa maaragtay isku duwaan ka nahay runtii ownershipkiisa ugu badan waxaa iska leh wasaaradda beeraha iyo unka w f b iyo f o runtiina waxa aan u qabanaynay oon u haynay hawsha maaragtay hadda aan ku bilownay oo ah bangiyada iyo beeralaydu inay wada hadlaan anugu bilowno waxay ahayd waxaa jira activityaal ama componentyaal badan oo ku jira maaragtay mashruuca beeraha oo ujeedka aan u samaynaynay bandhigan oo cunada loo soo bandhigaba ay ahayd in aan la isku xiro oo la kala faa'iido sida dadka agorodhiilariska aqoonada loo yaqaano oo badarka gadata oo gobollada kala duwan u suuq geysata qolooyinka beeralayda siiya sida maxaa la dhahaa iisheeg fertalaysarka ama kunshiimada waxa loo yaqaano bangiyada beeralaydu ay maalgelinta ka qaataan dhammaanteen platform aan maaragtay aan isku fahanno oo maaragtay value chainka ama maxaa la dhahaa interneferkan cunada ay soo bandhigaan beeralayda iyo sidii wax soo saarka kor loogu qaadi lahaay ka dambeyntii wasiirka wasaaradda beero iyo waraabka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya isaaq ali subag yaa ku hadlay faa'iidooyinka iyo layin bandhigyada noocan ee
shaqa faylha qobata wasaaradda mayba ununa mayba fadaana intiuna shaqadii hore sii wadna meetadheedanka faraxay isku xirka oo bangiyada iyo iskaashitooyinka oo liskiirahay iyadana eed iyada qorshe faylangeeyey may fadaane bangiyada intiiba maalgeliyaan iskaashitooyinka si wax soo saarka bankorra bangiga oo i b s iyo bangiga barimiyo bank oo ballan qaadeen intiio maalgelinka suubiyaan iskaashitooyinka iyo oo tihraacayaan shuruudo oo bangigan degsan oo kumid ah iskaashada intisi ofishal iyo aan ku diiwaan galsanaata wasaaradda beero oo shahaado ku haysata kudibna mayn fududaadase intiyo maalgelin ku helaan lamadun bangi oo geekor aragnay i b s iyo barimiya bank madaxweynaha koonfur galbeed priority nambar kow mayan aha amniga kan lamaadna mayan aha wax soo saarka wax soo saarka hobba oo koronkaa mayba koronkahay shaqa abuurka koronkahe nololla fududaadas may fadaana intiinu dhiirigeliyeyna beeralayda oo iskaashitooyin leensuubi madi iskaashitooyin badan leensuubi kudibna unasuubina gadoomiye guud oo iskaashitada koonfur galbeed iskaashitada beeralayda koonfur galbeed ee suubina qorshahan nambar koow ah markood mar labaad mayan maa nagay hay-adda oo f a o oo eed nag maalgeliyday beeralayda soomaaliyeed guud ahaan gaar ahaan koonfur galbeed iyo oo kanaalla abuur walqalab tuul wal kasta iyo ladaba teegiyo ka caawiyaya mar walba hay-adda faawo nagmaad nagee iyo hay-ado kale oo ku midata w f b ayana eedna caawiyaan beeralayda may fadaana intii kaalmada la siiyo dadku ku faa'idaystaan hay-ado ku soko watana bengiba oo diyaar eh intii oo maalgeliyaan diyaaran eh onon wasaarad ahaan may ballan qaadan eh walaagii iskaashatooyinkan kuma qon intii onan weydiina si oo qalabkii beeroolinka targali iyo ka helfadeen kudiin wax soo saarka leembadii fadi